faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan waa raadiyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa warka habeen aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn
dowladda federaalka soomaaliya iyo miduu yurub oo ku wada hadlaya dancafinta iyo maalgelinta qorshaha dib u habeynta ammaanka waddanka soomaaliya
shir looga hadlayay la dagaalanka musuq maasuqa oo maanta ka furmay magaalada muqdisho
warar kala duwan oo ka soo baxaya maleeshiyaad maanta mar kale dagaal xoog leh ee ku dhex maray deegaanada tawfiiq iyo afbarwaaqa ee gobolka mudug ee puntland ee galmudug
dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay inay ciidamo kala dhex gelaya u dirayso maleeshiyaad ku dagaalamaya qaybo ka mida gobolka mudug
shir ay ka qayb galeen dhammaan hay-adaha amniga maamulka galmudug oo maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee galmudug maamulka puntland oo sheegay inay galmudug ay hurinayso dagaalka labada maleeshiya beelaad ku dhex maraya deegaano hoos taga tawfiiq iyo afbarwaaqa ee gobolka mudug
madaxa xukuumadda galmudug oo beelaha ku dagaalamaya galmudug ka codsiinay joojiyaan dagaalka ka socda bariga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug
gudoomiyaha gobolka banaadir oo magaalada muqdisho ka dhagax dhigay waddo muhiim ah oo isku xiri doonta qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir
baarlamaanka maamulka jubbaland oo kulan ku yeeshay kismaayo oo maanta ansixiyay miisaan sanadka maamulka jubbaland
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo dil toogasho ah ku riday askari dil ka geystay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose
intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo koran warka habeen ee reediyo cadaado goorodiya guruba warkaas hontaaska faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo isniina talaadan ay soo gelayso taariikhduna ay ku aastaysan tahay sagaalka bisha labiyo tobnaad labada kun toban iyo sagaalka waxaana caawa wada jirinku ugu warrami doona xasan axmed maxamed xasan khasaaro iyo weliba anigoo ah saabrin xasan maxamed kusoo dhowaada warkiioo faahfaahsan dowladda federaalka soomaaliya iyo midooda yurub ayaa ka wada hadlay dancafinta iyo maalgelinta qorshaha dib u habeynta ammaanka kadib kulan maanta ku dhex maray magaalada caasimada axi muqdisho waxaa warkan faahfaahinaysa saabrin xasan maxamed oo warkayla aqrinaysa kulanka u dhexeeya midooda yurub iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa looga hadlay ajandayaal muhiim ah ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho shirka ayaa looga hadlay kobcinta dhaqaalaha xaqiijinta guulaha laga gaaray deencafinta iyo maalgelinta dibuhabeynta amniga si guul looga gaaro qorshaha dibuhabeynta amniga ciidamada qarankuna ay awood ugu yeeshaan la wareegidda amniga dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wasiirada maaliyadda dastuurka iyo haweenka ayaa ka qayb galay shirka dhanka midowda yurub wafuudda ka qayb galaysay oo safiiro ay ka qayb ahaayeen ayaa waxaa hogaaminayay safiirka midowda yurub ee soomaaliya nicholas berlenga kulankan oo qayb ka ahaa shirarkii joogtada ahaa ee looga hadlayay horumarinta wadatashiga ka dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo midowda yurub ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay dimuqraadiyadda federaaleynta doorashooyinka xuquuqda aadanaha iyo doorka haweenku ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda dalka shirkaas markuu soo dhammaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay saalax axmed jaamac oo ah wasiirka wasaaradda dastuurka ee soomaaliya wuxuuna sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo ay ka wada hadleen ayaga iyo midowda yurub waxaannu halkan warbixin ka bixinaynaa kulan maanta uu ra-iisul wasaaruhu nagu hogaaminayey oo aannu la yeelannay ururka midowda yurub kulankaas oo ka mid ahaa ama daba socday kulamo joogto ah oo ay xukuumadda iyo ururka midowda yurub ay si joogta u wada yeeshaan kaas oo lagaga baaraandego hannaanka wada shaqayn iyo mabaadi'da guud ee mataqaanaa lagu wada xaajoodo ee wax lagu wada qabto iyana ay dadka soomaalida ku taageeraan inana aynu dowladnimadeenna ku yagleelno kulamo hore noocan ayaa dhici jiray mawduucyo kala duwan oo wax ku oolaba waxa la iska yidhi waxaa ka mid ah hannaanka dimuqraadiyadda iyo federaalaynta oo aasaas u ah dibugeyleelidda qarannimada soomaaliyeed qabashada doorashooyinka federaalaynta iyo amuraha waxaa kaloo iyana si weyn laysaga waraystay qodoba wax ku odhan laysla meel dhigay sidii loo sii kobcin lahaa dadaallada dib u habaynta dhaqaalaha dalka khaasatan barnaamijka s m p iyo guulaha laga gaadhay sidii loo xaqiijin lahaa iyana waxaa iyana wax badan layska yidhi arrimaha amniga oo run ahaantii sida ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda u soo bandhigtay iyo fahamka ay ka qaateen yurubian unionka oo ah ururada ugu waaweyn ee ina taageera oo dalal badan ay ku bahaysan yihiin arrimaha amnigana wax badan baa layska yidhi waxaa laysla meel dhigay in barnaamijka dib u habaynta ciidamadu uu meel wanaagsan marayo waxaa laysla meel dhigay in loo baahan yahay in la maalgeliyo ciidamada bilayska militariga si guul looga gaadho oo dhowaan ay u suurto gasho inay ciidammada soomaaliyeed la wareegaan dhul fara badan amisomna ay kala wareegaan waxaa kaloo wax la iska yidhi arrimaha xuquuqul insaanka ilaalinta xuquuqda warbaahinta iyo wariyeyaasha iyana si dheer baa looga hadlay marka kulanka waxaa ra-iisul wasaaraha ku wehelinayay anigoo ah wasiirkii dastuurka wasiirka maaliyadda wasiir deeqa wasiirka arrimaha xuquuqul insaanka iyo haweenka mawduucyada oo kala duwan baa iyagoo isku dhafan iyagoo kale kaanaba si badan wax laysaga weydiiyey shir looga hadlaya la dagaalanka musuq maasuqa ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho hantidhowrka guud ee qaranka soomaaliya maxamed cali afgooye ayaa sheegay in musuq maasuqu uu dhibaatooyin badan ku yahay dowladnimada soomaaliya sida siyaasadda dhaqaalaha iyo howlaha loo hayo bulshada isaga oo hadal ka jeedinayay munaasabadda maalinta la dagaalanka musuq maasuqa ayuu sheegay in la dagaalanka musuq maasuqu uu yahay calaamadda ugu dambaysa ee wadaninimo islamarkaana dadka ku dhiiragelinaysa dhaqan iyo dowlad wanaag ugu dambayntii waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay ay dowladda gelisay sidii ay u bedeli lahayd dib u abuuridda xayndaabka shuruudaha si loola jaan qaado horumarka saameeyey qaaradda afrika sanadkii lasoo dhaafay dowladda federaalk soomaaliya sida laga hadlay waxay dadaal xoog leh gelisay sidii ay u bedeli lahayd dib abuuridda xayndaabka shuruucda si aan ula jaanqaadno horumarka saameeyey qaaradda afrika baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaan ku ammaanayaa inay meelmariyeen ama ay ansixiyeen shuruuc aad muhiim dalka ugu ah oo ay ka mid yihiin sharciga kastamka sharciga maamulka maaliyadda sharciga dakhliga sharciga la dagaalanka musuq maasuqa kaasoo sanadkii lasoo dhaafa ahaa mid hiigsi ku jiro laakiin maanta uu yahay mid uu madaxweynuhu saxiixay aynu sugayno in la sameeyo ee komishinkii waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan ku dhiirogeliyo aqalka sare inuu ansixiyo sharciga hantidhowrka uuna noqdo sharci xalaal ah oo waafaqsan shuruucda adduunka hantidhowrada ay isticmaalaan madaxweynuhuna uu u saxiixo si annaguna aan horm- horumarkaas qayb ugu noqono haddii aan la idmo
warar kala duwan ayaa kasoo baxaya laba milasho beelad oo maanta dagaal xoog leh ku dhex maray deegaanada towfiiq iyo afbarwaaqa ee gobolka mudug dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamo kala dhexgala maleeshiaskaasi u dirayso dadka howlaalaha ay ku dagaalamaya duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug mar kale ayaa dagaal xoogan oo ku dhex maray laba milasho beelad deegaano hoosta deegaanka afarwaaqa ee gobolka mudug sida warar kala duwan halkaas kasoo baxaya ay sheegayaan dagaalkan ay wuxuu ka dhacay deegaanka towfiiq oo u dhow deegaanka afarwaaqa kana mid ah goobaha maalin khamiista ay ku wada dagaalameen maleeshiyaadka halkaasi kuwa dagaalamay maleeshiyadan oo tan iyo maalinta khamiista ay gurmiyada gaarayeen ayaa waxay isku horfadhiyeen deegaankaasi waxaana mar kasta la filan kariyay in dagaal uu ka dhex qarxo xiisadan ayaa waxay baqdin ay ku keentay dadkii deegaankaasi ku dhowaa kuwaas oo guryada ugu cararay in waxyaale ay kasoo gaarto rasaas ku waasanaya labada milasho beelad ee halkaasi kuwa dagaalamaya dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa markale ka hashay dagaalka ka dhacay koonfurta gobolka mudug afyeenka wasaaradda warafinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ismaaciil mukhtaar cumar oranjo oo akhriya war-saxaafiid ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayuu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya aysan marnaba aqbalin in si fudud loo daadiyo dhiigga shacabka soomaaliyeed wuxuu hadalkiisa intaas ku darin dowladda federaalk soomaaliya ee ciidamo kala dhexgala u dirayso maleeshiyaadka dagaalamaya sidoo kale maxkamad lasoo taagi doono cidda kula leh dagaalka labada milashoobeed ku dhex maraya duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug bismillaahi raxmaani raxiim baaq nabadeed maanta ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bisha disembar ee sanadka waxaa dowladda federaalk ee soomaaliya ay aada uga walaacsan tahay ugana xun tahay ee dirirta ee maanta mar kale ee ka soo cusboonaatay ee deegaanada towfiiq iyo afar afar waaqo oo ka tirsan gobolka mudug ee waxaana ee dowladda soomaaliya ay aada uga walaacsan tahay ee xaaladda ay ku sugan yihiin ee dadka maantida ah ee ka barakacay ee colaadaas iyo diriirta maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay ee deegaanadaasi ka tirsan ee degmada jariiban ee gobolka mudug xukuumadda soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadaasi inay si deg dega u joojiyaan kana dhowrsadaan wax walba oo cawaaqib xumo ah ama dhibaato ee ku keeni kara bulshada ku nool ee deegaanadaas waxaa socda ee qabanqaabada iyo isu diyaarinta ciidamada ee dowladda soomaaliya ee isku dhafka ah ay ugu talagashay in halkaas loo diro islamarkaana ay kala dhex galaan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadaas waxaana ay dowladda soomaaliya ay marnaba aqbali karin in ay sii socoto colaadda halkaas ee ka dhacaysa waxaana ay dowladdu ay maxkamad soo taagi doontaa dhammaan cid walba oo labada dhinac ee ku lug yeelato hurinta colaadaas iyo in ay ka dhaga adeegto awaamiirta iyo baaqyada ka soo baxaya dowladda ee la xiriirta joojinta colaadaas waxaad la socotaan in dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada soomaaliya inta badan ay ka dhacayeen fatahaado iyo musiibooyin rabaani ah kuwaas oo dowladda soomaaliya iyo shacabkuba ay la tacaalayeen sidii wax looga qaban lahaa iyadoo xaaladaas ay taagan tahay ayaa haddana waxaa nasiib darro ah maanta in meel laba boqol iyo labaatan kilomitr u jirta magaalada gaalkacyo oo xaaladdu ay aada u adag tahay in dagaal dad walaala ah uu ku dhex maro waxaana arrintaasi ay muujinaysaa in aysan dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed baanay aqbali karin horinta colaadaha iyo daadinta dhiigga dadka walaalaha ah ugu dambeyntii dowladda soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan culimada ganacsatada waxgaradka iyo dhallinyaraduba inay ku baxaan ayna ka qayb qaataan gurmadka iyo joojinta colaadaas dadka walaalaha ku dhex maraya deegaanadaas ka tirsan gobolka mudug waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu nabad iyo xasilooni kala dhex dhigo dhinacyada halkaas ku dagaalamaya dagaalka khamiista lasoo dhaafay ka dhacay bariga gobolka mudug ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan shan iyo toban ruux halka dagaalka maantan ay ku dhinteen in ka badan siddeed ruux dagaalkan ayaa waxa uu ku socdaya xilli ay soo tarayeen baaqyada nabadeed ee loo jeedinaya labada milashibilaad ee kuwa dagaalamay bariga gobolka mudug sidoo kale waxaa dagaalkan ku socdayaa iyadoo maanta la waday in deegaankaasi ay garan odayaasha dhaqanka culimaadudiinka magaalada gaalkacyo qaarkood si halkaasi nabad ay u kala dhex dhigaan maleeshiyaadka dagaalamaya mas-uuliyiinta maamulada puntland iyo galmudug ayaa maamila soo dhaafaan ka hadleen xiisada kasoo korortay deenada towfiiq iyo afbarwaaqa ee bariga gobolka mudug afbar waaqa iyo towfiiq ayaa waxaa la tilmaamay in tan iyo sanadkii labada kun iyo kow iyo tobanka ay kusoo noqnoqdeen dagaalbeedyada waxaana mar kasta guuldaraysanayay daallo kasta oo laba dhinac lagu kala qaboojinayo shir ay ka soo qayb galeen dhammaan hay-adaha amniga ee galmudug ayaa maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee galmudug warkan waxaa dhuusamareeb ka soo diray cabdulaahi warsamo rooble shirka golaha amniga dowlad goboleedka galmudug oo ah kan lagu jaangooyo qorshayaasha hay-adaha amniga laguna eego guulaha laga gaaray howlaha hay-adaha ammaanka oo bishiiba mar la qabta ayaa maanta ka furmay magaalada dhuusamareeb waxaana shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah looga doodi doonaa qorshayaashii amniga ee sanadkan idlaaday galmudug u qabsoomay sida xogta guulihii laga gaaray qaramaynta ciidamada ahlusunna iyo waxa ay ka bedeshay heerka howlgallada amniga ee deegaanadan sidoo kale xubnaha shirkan ka qaybgelaya ayaa diyaarin doona qorshayaasha amniga ee sanadka soo socda oo muhiimad gaara la siin doono xoreynta deegaanada maqan iyo xoojinta amniga gudaha shirkan maanta waxaa ka qaybgelaya saraakiil ka socota taliska qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka talisyada nisa iyo booliiska saraakiil ka tirsan madaxtooyada galmudug iyo dhammaanba wasaaradaha ay qusayso howshan khubarada shirkan ka qaybgelaysa ayaa diyaarin doonta sixitaanka casharada laga bartay sanadkii idlaaday oo faa'iido u yeelan doona jahaynta qorshaha sanadka cusub kaasi oo baaxad ahaan ka muhiimsanaan doona sanadka idlaaday maxamed cali xuseen maslax agaasimaha golaha amniga ee dowlad goboleedka galmudug ayaa warbaahinta kaga warbixiyey ahmiyadda shirkan maanta furmay maanta waxaan furnay shirkeennii labaad ee shirkeennii koowaad ee guddiga farsamada dowlad golaha amniga dowlad goboleedka galmudug waxaa ka soo qayb galay dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha ka tirsan dowlad golaha amniga dowlad goboleedka marka si wanaagsan ayuu noo bilowday muddo laba beri noo socon doonaa waa workshop yar oo aan isku baraarujinayno ku baranayno ku diyaarinayno waxyaalaha sanadka soo socda ay muhiimka tahay in la qabto maadaama sanad cusub bilaabanayo qorshayaashiisa iyo howlaha qaabkay u soconayaan waxaan xoogga saari doonaa inta badan in sanadka cusub iyo qorshayaashiisa iyo waxyaalahaas aan diyaarino in sidoo kale kala faa'iidaysano muddadaas labada beriye waxaa imaaday oo kasoo wada qayb galay dhammaan xibnaha hay-adaha iyo wasaaradaha ay quseydo oo ka mid ah golaha amniga dadka technicalka u ahay lataliyaashooda iyo agaasimayaashooda iyo dad ay ka wada mid yihiin waa mahadsantihiin shirkan oo noo furma shirka amniga dowlad goboleedka galmudug ee maanta ka furmay magaalada dhuusamareeb ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu socdo qorshe ballaaran oo lagu diyaarinayo howlgallo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay kaga xoreynayaan al-shabaab deegaanada ay ka joogaan gobolada mudug iyo galgaduud mahadsan saaxiib maamulka puntland ayaa sheegay in galmudug ay horinayso dagaalka labada milasha bilaad ku dhex maray deegaanada towfiiq iyo afbarwaaqa ee gobolka mudug ayadana dhinaca kale madaxa xukuumadda galmudug oo ka codsaday beelaha dagaalamaya inay joojiyaan dagaalka ka dhacay duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakar al xasan ayaa baaqnabada u diray beelaha walaalaha ay dowladdu ku dhex martay aagaarka deegaanka afbarwaaqa iyo towfiiq ee gobolka mudug ee puntland iyo galmudug qoraal ka soo baxay sheekh shaakar ayaa lagu baaqay odayaasha culamaa udiinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka qayb qaataan joojinta dagaalbeeleedka ka dhaca deegaanada bari ee gobolka mudug gaar ahaan deegaanada oostaga towfiiq iyo afbarwaaqa ee gobolka mudug wasaxaafied ka soo baxay madaxa xukuumadda galmudug ayaa u qoran sida tan waxaana marka ugu horreysa tacsi u diraya ehelkaiyo qaraabadii dhammaan dadka ku geeriyooda dagaalka ka dhacay gobolka mudug kuwa dhaawacanna allah waxaan uga baryaynaa inuu bogsiyo waxaana uga baaqaya dadka walaalaha ah ee dirtu ku dhex martay gobolka mudug gaar ahaan afbarwaaqiyo towfiiq aagaarkooda inay joojiyaan colaadda si shuruud la-aan ah laguna xaliya khilaafka jira wadahadal waxaan ka codsanayaa odayaasha dhaqanka waxgaradka culamaa udiinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inay kaalin weyn a ka qaataan sida loo joojin lahaa dagaalka dhiig badan uu ku daadanayo ee ka dhacay duleedka magaalada galkacyo ee gobolka mudug ee galmudug iyo puntland waxaan ku dhiirigelinayaa labada dhinac inay dhexda u xirtaan sidii loo gaari lahaa nabad waarta u dhexaysa dadka walaalaha ee ku dagaalamaya deegaankaasi ayna awoodooda u jeediyaan ayna awoodooda u jeediyaan dhanka la dagaalanka cadowga ummadda soomaaliyeed ee argixisada al-shabaab iyo wixii la mid a dagaalkaasi wuxuu farxad u gelinayaa cadowga al-shabaab ugu dambeyntii waxuu qof walba oo nabadda jecel ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan joojin dagaalkaasi ka dhacda duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sidaas ayuu qorna warqadii ka soo baxday xafiiska madaxa xukuumadda galmudug ee baaqa lagu dirayay dadka ku dagaalamaya duleedka magaalada galkacyo ee gobolka mudug ee puntland iyo galmudug dhinaca kale war ka soo baxay maamulka puntland ayaa lagu eedeeyey maamulka galmudug inay ka dambayso dagaalkii maanta ka dhacay duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland maxamed cabdiraxmaan dhabncad ayaa marka hore wuxuu baaqnabada u diray dagaalka deegaana hoosta degmada towfiiq ee gobolka mudug ku dhex maray laba milasha bilad ee halkaasi wada dega wasiirku waxauu sheegay in dagaalkaasi horintiisa qayb ay ka yihiin maamulka galmudug islamarkaasna mid walba ee beelaha dagaalamaya ay soo diraan gaadiid dagaal isagoo saxaafadda kula hadlayay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaale ee puntland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland wuxuu sheegay in wax laga xumad ay tahay in maamulo daris ah dadkooda ay xilligan isku halaayaan aargoosa qabiil si kastaba ahaatee galmudug dhankeeda marka laga reebo madaxa xukuumadda galmudug weli kamaysan hadleen dagaalka maanta mar kale ka dhacay deegaano ka tirsan galmudug waxaana la sheegay in dagaalkaasi maanta ay ku dhinteen in ka badan soddon ruux oo ah dhinacyada ku dagaalamay duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa ansixiyey miisaaniyad sannadeedka labada kun iyo labaatanka warkan waxaa faahfaahinaya cabdimajiid cabaas aadan baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa maanta qabtay kalfadhigii koowaad ee fadhigiisi kow iyo soddonaad kulanka mudanayaasha soo xaadiray ayaa ahaa konton iyo kow mudane waxaana shir guddoominaya guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan iyadoona ajandaha kulanka uu maanta ahaa ansixinta miisaaniyadda sannadka laba kun iyo labaatanka taas oo cadadkeeda uu dhan yahay kow iyo labaatan milyan siddeed boqol afartan iyo toddoba kun saddex boqol konton iyo toddoba dollar taas oo lagu soo bandhigay kulankii ugu dambeeyey ee ay yeesheen golaha wasiirada jubbaland mudanayaasha baarlamaanka jubbaland oo soo mariyey ajandahan akhrintiisii koowaad labaad iyo saddexaad ayaa maanta ugu dambayntii cod gacantaaga ku ansixiyey miisaaniyadda sannadka laba kun iyo labaatanka iyadoona aysan jirin wax diiday iyo wax ka aamusay midna kulanka markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay una faahfaahiyey ajandaha kulanka iyo ansixinta miisaaniyadda qaabkay u dhacday guddoomiyaha guddiga habdhowrka ee baarlamaanka jubbaland mudane shukri weyrax kaariye maanta waa sagaal bisha labiyo tobnaad waxaa la ansixiyey miisaaniyad sannadeedkii laba kun iyo labaatan miisaaniyaddii dowlad goboleedka jubbaland ee sannadka laba kun labaatan labaatan baa maanta la ansixiyey koramku wuxuu ahaa konton iyo kow konton iyo kowda xildhibaan ee fadhiday ee soo xaadirtay maanta konton iyo kowduba way ansixiyeen cidba waxay ku ansixiyeen manaa konton iyo kowduba way ansixiyeen waxaa la ansixiyey miisaaniyaddaas waxaa loo ansixiyey dowlad goboleedka jubbaland waxaana runtii la rabaa in laga wada shaqeeyo lagu wada shaqeeyo lala shaqeeyo hay-adaha ay khusaysan naftooda si miisaaniyaddeennu ay u noqoto mid meelmara midho dhal ah gaarta meelihii loogu talagalay marka mashruucaasi maanta alxamdulilahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh dhammaanteed mashruucaasi maanta si fiican buu noogu hirgalay oo u meel maray baarlamaankuna waxay u joogaan ooy wakiillo ka yihiin mujtamaca reer jubbaland iyagoo ku matelaya codkooda waxay maanta si buuxda ku meel mariyeen miisaaniya sannadeedkii laba kun iyo labaatan oo aqlabiyad runtii ay ku meel mariyeen qof diiday ma jirin qof ka aamusayna ma jirin marka arrintaas sidaasay ku dhalmayd maanta runtii mahadsan saaxiib gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah muqdisho oo heliyaen mas-uuliyiin kale ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa maanta dhagax dhagay wado muhiim ah isku xiri doonta qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir ee muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finash ayaa maanta dhagax dhagay wado isku xiri doonta degmooyinka xamar jajab xamar weyne iyo shangaani oo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah muqdisho wadadan oo kasoo bilaabata dekada magaalada caasimada ah muqdisho ilaa dhismihii wakaalada madbacadda qaranka soomaaliyeed ayaa waxaa laga bilaabay dhismo si dadka reer muqdisho ay u isticmaalaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah muqdisho oo hadal kooban ka jeeshay goobta laga dhagax dhigay wadadaasi ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir ay ka go-an tahay dhismaha wadooyinka burbursan ee magaalada caasimada ah muqdisho dhex mara sidoo kale wuxuu sheegay in la dhisi doono dhammaan wadooyinka burbursan ee ku dhex mara magaalada caasimada ah muqdisho islamarkaana ay keeni doonaan wadooyin wanaagsan dhammaanna la dayactiri doono mudane guddoomiye maanta waxaa farxad inoo ah anoo ku hadlaayo labada degmo shingaani iyo xamarweyne in maanta halkan aad dhagax dhigto oona laga dhisaayo laami la saarayo labada degmo waddada u dhexaysa labada degmi degmo ayna u badan tahay degmada shingaani guddoomiya tan waxay noqonaysaa mashruucii saddexaad oo isla bishaan labadan bil ugu dambaysa laga fulinayo degmada xamarweyne waxaa horey loogu fuliyey aa u dhagax dhigtay kawaanka hilibka iyo khudaarta sidoo kale waxaa dhagax dhigtay ama gabagaba ku socdo interlogga degmada xamarweyne oo wadda hal kilomitir ah la gelinayo
runtii gobolka maalmahan u dambeysay waxaan wadnaa dardargelin inaan dayactirno dib aan u habeenno dhisno laamiyaashii burburay bilihii lasoo dhaafay ilaa iyo haddaba dhowr laami ayaan dhagax dhignay oo hadda macnaha shaqadoodii la bilaabay waxaana rajaynayaa shaqadaasi inay sii socoto waddadan waxay ka soo bilaabataa cirifka soke ee dekedda muqdisho marka loo soo socdo dhinaca kawaanka malayga waddadaas waxa ay martaa degmooyinka xamar jajab xamarweyne iyo shangaani dhinaca midigta ah ama cirifkan waxay ku haysaa badweynta hindiya waddadaas waxay ka mid tahay waddooyinkii laamiyada ahaa ee ku burburay muddadii dalku uu burbursanaa maantii dhismaheeda ayaan dhagax dhigaynaa haddii aan la idmo isla markaas dhagax dhiggaanu wuxuu ka mid yahay ololo weyn oo dhammaan waddooyinka gobolka banaadir dib loogu dhisayo waxaan rajaynayaa waddadan oo dhisantaaho inay soo saari doonto dhammaan goobo muuqaalkoodu qarsoonaa ama bilicdoodu ay qarsoonayd bulshada ku nool saddexda degmo ee xamar jajab xamarweyne iyo shangaani waxaan u soo jeedinayaa ayaga aan uga mahad celinayno halkan inay si buuxda ula shaqeeyaan hay-adda ama sharikadda ka shaqaynaysa halkan iyo ciidamada amniga oo muddada shaqadu socoto si gaar ah amniga uga shaqayn doona
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa dil toogasho ah ku riday askari dil ka geystay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya xasan axmed maxamed maxkamadda darjiga koowaad ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta isniina waxay xukun dil toogashaha ku riday askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kaas oo la sheegay inuu dilay haweeney ganacsato ka ahayd magaalada caasimada ah ee muqdisho dable xoogga dalka cabdulaahi cali cumar ayaa loo haystaa dilka marxumed dhibey meelle maxamed oo ganacsato ahayd dalkaas oo ka dhaca degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose saddex labaatankii bishii may ee sanadkaani eedaysana muddo baxsad ahaa ayay hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xafiiska xeerlanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya koodii bisha agost ee sanadkaana weydiistay garsoorka in la siiyo waarna lagu soo xiri karo cabdulaahi cali cumar oo baxsad ah waxayna xilligaasi aqbashay maxkamadda codsiga dacwad ogayaasha cabdulaahi cali cumar ayaa soo galay gacanta hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya sidee labaatankii bishii deseembar ee sanadkaani waxaana xilligaas lagu wareejiyey xafiiska xeerlanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya oo codsaday in xabsiga dhexe loo taxaabo garsow ahaan xafiiska xeerlanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa baasdheer kadib codsaday lix labaatankii bishii tartay in la muddeeyo dhegeysiga dacwadda ka dhanka cabdulaahi cali cumar waxayna maxkamadda darjooga koowaad ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya aqbashay dhegeysiga dacwadda toddobaad kadib maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu horreyn u jeedisay eedda loo haysto cabdulaahi cali cumar waxaana sidoo kale maxkamadda ay dhegaystay cadaymaha iyo markhaatiyaasha maxkamadda la horkeenay dadka dhegaysanaya maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya waxaa ka mid ahaa saraakiil u talin jiray dable xoogga dalka cabdulaahi cali cumar waxaana maxkamaddu u sheegay in fakad u gudbiyeen eedaysanaha waxay intaas ka dambeeyana uu dhuumaleysi ku ahaa waddada xidhisaaq iyo barweyne ile jaalle ilaa leego oo uu ka geensan jiray dhac baahsan sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay dhegaystay mid ka mid ah dhibanayaasha gaadiidka ee isticmaala waddada xiriirsa magaalada muqdisho iyo sidoo kale magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed wuxuuna sheegay in garsoorayaasha ay saddex boqol oo ay ka qaateen isbaar ahaan eedaysanaha maxkamadda hortaagan ku-xigeenka xeeryaha guud ee ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya muumin xuseen cabdulaahi ayaa maxkamadda u sheegay in eesana uu ahaa shaqsi caddaystay dhaca dadka wuxuuna sheegay in maxkamadda uu sidoo kale baxsad ka ahaa ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya muumin xasan cabdulaahi oo ka hadlaya gabagabada kiiskan ayaa sheegay in eedaysana maxkamadda hortaagan uu dil bareera u geystay marxumed dhibe meella maxamed oo ahayd gaanweyne ganacsato ahayd oo aada looga yaqiinay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose wuxuuna sheegay in maxkamadda eedaysanahaas uu dilay marxumed uu dayn uu ka qaatay daraaddeed markhaatiyaal afar oo ay ku jiraan dad uu dhac geystay iyo kuwa marakacaya dilka marxuumad ayay dhegaystay maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya waxaana sidoo kale maxkamadda la hor keenay cadeymaha warqadda waaranka maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya cabashooyinka gaadiidleyda iyo warqad uu ku qoran yahay taliyihiisa qareenka u doodaya eedaysanaha ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya weydiistay in loo naxaliisto oo lagu xukumo magta marxuumed dhibey meelle maxamed oo ahay ganacsato ku nool magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed garsoorayaasha ayaa ugu dambeyn go-aan ku gaaray in la xukumo dable cabdulaahi cali cumar dil toogasho ah oo qisaastii marxuumed dhibey meelle maxamed sida uu sheegay dhinacyada maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya gaashaanla sare xasan calan uu shuutay gudoomiyaha maxkamadda darjooga koowaad ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale xasan cali nuur shuute wuxuu sheegay in cidda aan ku qanacsan xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya raacfaan uu ka furan yahay warka habeen intaasi ku dhan yahay warka waxaa soo saartay saabirin xasan maxamed si wada jira ayaan idinkugu waraamayna cidda warka usaga soomaaliya qoraal sawraata waxaa dib u heli karaan bejin tareenkulan www radiocada dot com facebook iyo twitter intaana warkaana warka xidib u kulmi doona saaxiibada dhegeysanayo habeen wanaagsan